walaal waxa weeye waxaa jubbaland dhawaanahanba ka socday isradin ama iskahorimaal ah oon ka doodayna doodeyna ku salaysan tahay dad deegaanka u dhashay oo nabadoono ah oo asarkoodii la yaqaano oo ugaasyo leh oo suldaano leh oo nabadoono soo jireen leh baa waxaa la sameeyey in dadkaa dad kale laga ag sameeyo dadkii laga ag sameeyena maamulka aanu dacwo badan muddo badan aynu wada dacwooneynin annagoo qaylinayna baa waxaana lagu sameeyey guddi doorasho ah annagoo qaylinayna waxaana lagu sameeyey layiri saddex dad oo gacan kurimis ah oo aansax ahayn oo raalli ka ah in saddex qof intee keeneen hal qof laga xusho ah baa dhacday tii baanu muddo doodayla socotay kadibna waxaa igid ay noo soo dirtay guddi xafiso raadin ah guddigii wuu la kulmay garabkii maamulka dhanka iyo madaxweynaha axmed madoobe yuusuf dhamaad ka yahay annagana maanta ayaan waxaynu kula kulanay gudida diyuuradaha ee kismaayo meel ay leedahay u n campound waxaynu u sheegnay cabashadeennii ama war-saxaafadeed aynu shala qornay annagoo ka kooban saddex iyo toban isin ka kooban war-saxaafadeed aynu shala soo saarnay ayna hogaaminayaan labada ugaas ugaaska ugu horeeya oo la yihahdo maxamed ugaas xaashi ugaas xifsi iyo waxaa la hogaaminaya ugaas xuseen ugaas maxamuud ugaas qorine oo macruuf ah oo ah ugaasyo soo jireen ah iyo aniga oo hogaaminaya nabadoonadii oo la yaqaano ilaa iyo toddoba fac jubbaland ka soo jeeda oo la yidhaahdo cabdi colow cumar sugulle samatan siyaasi awgeed ba aynu la hadalnay qoraalkaabaynu u gudinay ayagana dhanka kale qoraalkooda iyo fikirkooda way gudiyeen haddana waxaa dhacday xaaladdu hadda halkaasay maraysaa haddaa waxay iga weydiisay kulankeeni igas ee ku jiray samaada waayahay marka kulankiina maxaa ka soo baxay maxay tahay waxa aad kala hadasheen urur goboleedka igad maxay idinba la qaadeen wala waxaan kulankeeni lamar kow igad horta waxay raaligelin ka bixiyeen waxaa dhacday annaga ay waxay nala lahaayeen ballan ballankii markii aynu ku sugayna hotel kamid a magaalada hotel ku yaala baa waxaa lagu yiri ammaankiina ma sugi karno sidaas awgeedna kadibna waxaaba loo wadayba wafdigii waxaa loo wada casimaad magaalada goobeyn baa la geeyey horta waxay raaligele ka bixiyeen sila sawiradii ay arkeen inta oday dhaqameed aan nahay ilaa iyo boqol iyo konton oday dhaqameedyadii soo jireenka ahaa hoteelka maka aynu iskugu tagnay aad bay horta raaligelin uga bixiyeen in waxay yidhaahdeen annagu xeerka aan naqaano dhaqanka waa loo tegi jiray inay ayaga dad u yimaadaan ma aha maanta waxay aad raaligelin uga bixiyeen ina annaga aan u n-ka kula kulanno taasna ay sababaysa xaaladii shala loo sheegay oliyo ammaankiina lama sugi karo cabashadii aan ugudbinayna taasay ahayd waxayna yidhaahdeen annagu dadkaa kalena waxa weeye waxay iyaguna arkeen oday dhaqmeedyo lagu tilmaamo oo dadkaa garabkaas dawladda hadda waktigeeda dhamaanaysa ay sameeyeen idinkuna hadda waan aragnay nimanku waxay ahaayeen xog ururin ah xog ururintaa kadibna waxay inoo sheegeen in ay soo saari doonaan warmurtiye ku salaysan xaqiiqda dhabta ee jirta jubbaland iyo habsocodka ila wa ku leeyahay habsocodka doorashada waxaana ay yidhaahdeen anagu mar waliba waxaynu marjac u noqonaynaa amaan ururintaan aanu sameyno marjac inuu yahay igad iyo dowladda federaalka soomaaliya oo horeba usoo saartay habraaca in la raaco doorashooyinka ayadoo la tashanayo wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland waaya marka maxay ku qanciyeen
waxay nagu waxay nagu qanciyeen aad nagu qanciyeen in ay mar waliba mar waliba ay cadaalad ka yihiin dhexdhexaad ay ka yihiin aysan garabna noqonin garabka maamulka hadda waktigiisa dhammaaday ragga ee wadana aysan horadoona waa boqolkiiba boqol war goley guursada la aboosan yahay annagana ay dadkii goobta joogay ee tuseen waraaqooyin dukumiidiyo sharciyo ilaa iyo facfac inay hayeen dadkii xataa dowladihii soomaaliya wax ka soo aasaasay xildhibaano hore hore usoo sharciyeeyey inay yihiin baynu xaqiijinay waxaana kaloo tusnay dukumiintiyaal kala duduwan inaan nahay faci soo jireenka deegaanka jubbaland aad ayaan arrinta ugu qancayn iyadoo la marxabeynayo lawada faslayo bay halkaa ka tageen waxaan doodnaa waa igad oo soo saartaa la tashataa ayaan nagu yidhahdeen igad wa alla wixii annaga xog aan idinku inaga qaadnay aan garabkaa kale ka qaadnay waxaynu la- la wadaagi doonaa eh, aan hay- aan la wadaagi dowladaha caalamiga international communityga ayaanu la wadaagi doonaa kadib baa waxaa kadibna waxay soo saari doonaan eh, waxay soo saari doonaan eh, war-saxaafadeed inkastoo ay yidhahdeen beri ama beri dambe waxaa nagu soo jeesan ay noo sheegeen inay noo imaanayaan wafdi kale oo ballaaran oo ka socda eh, European Union waayahay een, maanta waxaa la magacaabay guddi la magac baxay ee, gud ee, maanta waxaa la magacaabay oo golaha ee, la magac baxay ee badbaadada jubbaland ay magacaabeen ee, guddi ee, doorasho waxaan ognahay inuu horey u jiray guddi doorasho oo axmed madoobe uu magacaabay maxay yihiin labada guddi ee isbarbar socda
walaal wax kale ma aha shalay annaga oday dhaqameedyadii warqadii haddaad haysay statementkii ee aynu igadii caalamka u dirnay mar haddii dadka laga faraystay mar haddii eh, dadkii soo jirixka ahaan la bedelay mar haddii cabashadeennigii la tixgelin waayey mar haddii la maalmaray dastuurkii u deganaa jubbaland halka keliya waxay noqotay in ay qof walba oodi- oodiisay qaataa meesha wax baan ula tigsaa si caalamka u arko waxa inta ka jira ammaanku waa muqadas igad baa shal aragtay in aanu la kulmi weyn annaga noola diiday oliyaal mataqaan halka kuma kulmi kadaan maanta waxayna sababtay annaga oday dhaqameedya ah ina baabuurta nada iyo annagana laiskordiray oo aan tiro UN iyo united nationka ee compoundgay ku leeyihiin saldhigay ku leeyihiin eerboorka marka xaaladahaasoo idin baa golaha badbaadada ay ku qasbanaadeen inay guddi doorasho soo soo- magacaabaan Een, haddii ay u- u- ragga hadda la xiriira leeyahay ay soo saaraan oo oo nimankaa la yihahdo oday dhaqameed kusheega dhankaa kale ay xildhibaano xulaan annagana xildhibaano xulayna annaga oday dhaqameedyadanada ah guddi doorashadeena u gudbin doonaa xaaladuna waxay noqonaysaa laba jubbaland dowladda federaalkana haddaysan dhaqso kusoo eh, dhexgelin ama caalamka uusan soo dhexgelin meeshan waxaa kasoo socota khatar aad iyo aad u weyn waayahay ee, idinka oday dhaqameed ahaan een, waxaa ka filaya inaad soo xushaan xildhibaano ee, waxaa u muuqataa arrintu in laba garab aa u kala jabteen ee, odayaashii garab axmed madoobe iyo garab kale Een, marka soo xaaladda uma eka ee, ijiid aan ku jiiday
walaalay saa saa ma aha oday dhaqameedyadii la aqoonsanaa soo jireenka ahaa oo deegaanka jubbaland u dhashay laga bilaabo raasgado ilaa iyo magaalada hadda ee xeebta aan joogno ee kismaayo caasimada kumeel gaarka ah ilaa iyo saddexda gobol go- ee ka soo jeeda oo la aqoonsanaa kulligood walaal intay ku sugan yihiin waa kala cabanayaan qoraalka qorayaan halkaa waxaa nooga maqan ee waa sultaan cabdullaahi cali sukor iyo dhowr kale oo aan oo odayaashii soo jireenka ahaa oo deegaanka ahaa annagu ikiri mayno laakiin meeshaan aqliyadii intay ku dhan tahay haddii inta ku dhan tahayna inteena kale waa la bedelay oo maamulkaa bedelay kuwo kale lagu bedelayo mataqaano askar ah
Ah, waa gartay marka ugu dambeyntii maxaa xal ah waxaan la soconnaa ee, kismaayo in marxalado kala duwan ay soo martay ee, dagaalo sokeeye ee soo martay haatanna een, uu ka jiro maamul ee, sidoo doon ha ku yimaadee balse ee, dadku ay dhisteen ee, nabadgelyo ay ku nool yihiin maadaama khalkhal siyaasadeed uu jiro sidee looga bixi karaa arrintan oo lagu heli karaa maamul ee, loo dhan yahay oo dadku ee, si cadaalad ay kusoo doortaan
walaal arrintaa waxaa lagu heli karaa iyadoo taladii marjicii lagu soo celiyo istimadii soo jireenka ahaa oo annaga ah in lagu soo celiyo maamulkan annagaa dhisnay waa dhaqaalaha annaga ku bixinay wiilashii aan dhalnay baa dhiigoodii u daatay qaarkood agoommahoodii baan halka ilaa hadda masruuqnaa askarta wiilasha ah ee jubbaland oo marna misheer qaatay marna aan helin baa jeebkanaga annaga oday dhaqameedyo xaasaskoodii carruurtooda markay dhalayaan baan weli jeebkanaga ka biilnaa annagaa jecel nabadgelyada ilaaha naga haya wixii dhib ah laakiin wixii xaq aan u leynahay doorkii aan lahayn maadaama la doonayo in la dugsiyo ogolaan mayno tusaale haddaan kaaga soo qaado wax yar baan tusaale kaaga soo qaadaya anigu hadda waxaan u dhashay nabadoonka guud ee beesha harti baan ka mid ahay harti wuxuu ku heshiiyey ee toddoba nabadoon baa ah, afartii sano ugu horeysay inay xildhibaan la siiyo inay wareegto ahaato sanadkaana waxaa la rabay in toddobada ay toddoba jifoo kale haddana la siiyo toddobadii hore baa lagu celiyey waxna qabtaa ma aha toddobadii hore baa lagu celiyey iyada oo toddoba kale ay joogaan annaga oo qaylineen la wariyaan lagu celiyey sano hore way qaateen baasha dhexaltooye ma aha waa wareegto weeye baa la qoray oo la xareeyey ayagaba mataqaanaa naftooda loo sameeyey niman mataqaanaa nabadoono ah sidaasi awgeed baa cabashadaas samaynay geed gaaban iyo geed dheer waxaan u fuulaynaa wax kasta oo xal ee jubbaland lagu badbaadin kara inaan badbaadiyo ayaa naga diyaar ah inaan mar weliba aynu dhaqaalaha naga iyo dhiiga naga u bixino difaaceydaan naga hal ah laakiin dal caalamkana waa u sheegnay dowladda federaalkana waa u sheegnay cid kasta oo quseyso arrimaha jubbalandna waa u sheegnay marjicii nabadoonada iyo ismada soo jireenka dib ha loogu celiyo hana laga daayo dadka mataqaana gacan ku rimidka annaga nagu dulsumaynayo oo mataqaana annaga oo taagan xilligan laba kun toban iyo sagaalka marayn